asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kolba dhinac ka eegno innagoo howlo fara badan ku eegna howlahaasoo laga yaabo inay kuwo horey u jiray iyo kuwo hadda jira iyo kuwo kaloo laga yaabo inay imaan doonaan oo weli aan la arkin ay noqon karaan waana xubinteenna murtida maanta ee marba dhinac u dhacda mar laga yaabo iyada oo maaragtay hal maahmaaha oo waxyaalo badan ku daboolan yihiin inay inoo imaato marna laga yaabo inay noqoto sheeko caalami ah mar kalena laga yaabo inay noqoto haddii eebaid mahayo maahmaahyo labalaba isu saaran ama kuwo ilaa saddex isu dul saaran maahmaahyaheena noocaasa ayaynu kolba qayb ka soo goosanaa walow aynaan weli u baahanin qaybihii gabayada iyo qaybihii heesaha iyo qaybihii suugaanta inaan u dhaadhacno oo maaragtay aynu xubinta murtida maanta ku soo darro ee hadda waxaynu isticmaalaayo uu yahay maahmaahyo un kuwo maaragtay mid lagu soo xidho iyo mid la falanqeeyo maahmaahyahaasoo ah kuwo dee odayka soo gaadha iyo kuwo inanka soo gaadha maaragtay barbaarta maanta la da-a iyo kuwo laga yaabo inay maaragtay ay abka soo gaadh yihiin kuweenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa haddii eebaydmo qaybaheenna kala duwan mid ka mida waxaa la yidhi waa mid saddexley ah saddexleydani waxay ina tusaysaa oo leedahay waxaa la yidhi durduro geel baa ku jaba dagaalna waa khasaare damaacina laga qurxoon u fiirsaya waxaa la yidhi durduro geel baa ku jaba dagaalna waa khasaare damaacina laga qurxoon hadda soomaalidu dee way iswada damaacidaa oo ama xil ha iska damaacido ama xoog ha isu damaacida ama dhul ha iska damaacida ama magaalo ha iska damaacida ama qaabkay doonto ha isu damaacida ama qabiil ha isu damaacide ee dee damaacigu hadda waa iska caadi waa wax caadi ah rag badan oo rag kale ay dhaceen oo xoolahoodii ay qaateen oo magaalooyinka ay ku qaateen oo ganacsigii ka dhexeeyey ay ku guureen ayaa buuxaba middaa iyadii marka damaacigii ayay qayb ka tahay ee waxaa la yidhi durduro geel baa ku jaba oo dee durduradu geel baa ku jaba marka lagu leeyahay dadka laftiisa waa ku dhibaato haddaad un qof durduryo noqoto adiga laftaada dhibaato ayay kugu taho inaad jabtaa laga yaabaa sidoo kaleento dagaalna waa khasaare dagaalkuna sidiisaba faa'iide male waa khasaare dagaal sidiisaba wax faa'iido oho ku jiraayay ma jiraan noocu doona ha ahaade ama dagaal gacantoo feed laysula tegay ha ahaado ama dagaal qori laysula baxay ha ahaado ama mid geela laysku didiya ha ahaadee dagaalku ma leh wax faa'iida oo waxaa la yidhi dagaalna waa khasaare gebigiisaba khasaare unbaa ka dhasha bay xubinta murtidu ina leedahay waa midda saddexaadee ee xubinta murtidu waxay ina leedahay damaacina laga qurxoon damaacina laga qurxoon damaacigaasu dee hadda waad aragtay oo soomaalida lafteedii iyadu inta isdamaaciyiisa iyo inta laga soo gudbay yaaba ummado kale iyo dalal kale soo damaaciyeen oo rabaan inay dhulkeeda iyo dadkeedaba ay afka jebiyaan ama ay afka daraan oo maaragtay aan qiilba loo haynin oo howlaha maaragtay hadda soo kordhay ah marka waxaa la yidhi saddex looma baahno ama saddex saasay noqdaan baa lagu leeyahay durduro geel baa ku jabaa dagaalna waa khasaare damaacina laga qurxoon saddexdaasiba waa sidaa iyada ah ee kolley haddii aad mid sida geeloo kale durduryo aad tahay hajajabin baan ku leenahay haddii aad mid dagaal badan tahayna dagaalku dee waa khasaare iska daa baan ku leenahay haddii aad tahay mid damaaci badanna waxaan ku leenahay damaaciga laga qurxoon asal ahaan iyo raganimo ahaan iyo dadnimo ahaanba damaaciga laga qurxoonoo adiga kuma wanaagsano ayaan ku leenahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii e b waxaa la yidhi doqon hadal xunbaa ka dhaca dameerna helay baa ka dhaca waxaa la yidhi doqon hadal xunbaa ka dhaca dameerna helay baa ka dhaca